على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا منزلة المبين من المبين mansilatu lmubayini bal kii wax caddaynayay ama dee mubayinka martabadiisa iyo mansiladiisa ugaba sugnaatay min almubayani ka la caddaynayo oo dee mubayanku waa lafdigaa uba baahnaa ama cibaarada ama naskaa u baahnaa bayaan iyo in la caddeeyo u baahnaa min alkhaarij mubayinkuna waa wixii bayaankaasi kuba xasilayay ee ijmaalka mujmalka caddaynayay kaas baynu saasaynu usoo marnay mubayinku inuu yahay bal bayaankaasi wixii uu ku xasilayayna xalaytaan soo aragno qowl iyo ficil iyo umuuro kaleba lahaa ayaynu sooba aragnay imanka haddaba waxa weeyaan markaynu eegno mubayinku iyo mubayinka jaanib markaynu ka eegno iyo dhinac ee mubayinku xagga isaga marka la eego dalaalo ahaan iyo macno ahaan isaga dee waaba kan fasirayo ka cad oo dee isagana awlawiyadii kabale kan la caddaynayo kii la caddaynayo waaba dee waxau meeshii yaalla ijmaalkan mubayinkani uu suulinayo taasi waa jaanib oo jaanibkan umuuraha hore kuba soo ogaanay iminka halkan laakiin waxa weeyaan bal markaan eegno rutba ahaan miyay shardi tahay dee iyada xagga inuu dalaaladiisu ay ka caddahay si uu isagii u caddeeyo taasi waa wax loo baahan yahay bay hedo ama haddii kale dee mubayin maba noqdeen laakiin xagga marka la eego in rutba ahaan ma shardiba mubayinku inuu xagga sanadka adigu uu kaba xoog badan yahay oo uu ka dee bal matalan sanad ahaan uga xoog badan yahay taas shardi miyay tahay jaanibka dalaaladno kolley waa jaanibka aynu soo marro ka ugaba xoog badnaanayaa bal arrinkaasba weeye imika tan uu wado mansilada uu mubayinka waxa weeyaan ugaba sugnaatay ama martabadiisa markan u eegno wixii la caddaynayay laa yushtaradu looma shardiyayo fi lmubayini bismi lfaacili wa ismi faacil kii wax caddaynaya weeye an yakuuna inuu noqdo aqwaa sanadan sanad ahaan mid uga xoog badan aw dalaalatan dalaala ahaan min almubayani kan la caddaynayo bismi lmafcuuli markan ismi mafcuul la eego bal yajuusu waxa bannaan bayaanulmutawaatiri mutawaatirkii caddayntiisa la caddeeyo biakhbaari ilaaxaadi lagu caddeeyaa taasi waa wax jaa-isa walmanduuqi wa bayaanu lmanduuqi manduuqi oo la caddeeyo bilmafhuumi mafhuum laguba caddeeyaana waa wax jaa-isa oo ta hore markaan eegno xagga sanadka wuxuu dah bal matalan qur'aan iyo xadiid markaan eegno dee qur'aankiibaa xagga isagu waaba kaas dee isagu qadciga ah ee hubuudkiisu uu qadciga yahay oo xagga quwa ahaan iyo sanad ahaan isagaa kaga xoog badan xadiidkii mutawaatirka iyo kii axaadkaana kii mutawaatirkabaaba sanad ahaan kuba xoog badan oo xaggaasi waa xaggii hubuudka markaan eegno iyo sugnaanshaha saasay u kala xoog badan yihiin xagga dalaaladna waa macnahan ayna tusayseen kaba fahmayno iyo mid mid weeyaanoo haddii manduuq iyo manduuq iscaddaynaya ay tahay kolley mubayinku dalaalo ahaan waa uga xoog badan yahayn haddii kale muu caddeeyeenba kii mubayanka ahaa laakiin tuu hadalka soo geliya xagga dalaalada iminka waxa soo geliya oo kale in ijmaalkii oo dee manduuqii kuba sugan ama waxaan u baahnaa in la fasiro la caddeeyo wax khaariji ay caddeeyaan oo dee manduuq ah ayaaba bayaankii uu ku xasilaya mubayinkii noqonaya mafhuum manduuq iyo mafhuum markaan eegnona dalaalada manduuqa ka xoog badan dalaalada mafhuum aan kaba qaadanayno bal waa jaanibkaa laakiin markay manduuq iyo manduuq noqdaan dee umuurihii aynu soo marnay xalayta bayaankuna uu kuba xasilayey dalaaladaynay mid ijmaal baaba kuba sugane kii kale waa kii caddaynayay oo dalaalo ahaan kan baa dee macnahan looga jeediyo muraadka caddayntiisa mubayinka ayaa ah deeba kii isagu lahaaba ama quwada lahaa laakiin waa halkan markaan manduuq iyo mafhuum eegno oo sida guud ee manduuq iyo mafhuumku dee manduuqu uu yahay ka dalaalo ahaan ka xoog badan mafhuum dalaaladan kaba faa'iidaysana ama macnahan ka qaadanayno intaas weeye inta uu halkan uu u leeyahay dalaalo ahaan shardi maaha inuu ugaba xoog bato alamhila alif bayaanulkitaabi bisunna waaba kitaabka caddayntiisii oo sunno lagu caddeeyo dee kitaab markaan eegno qur'aanku guud ahaan waa hubuudkiisu waa shay qadciya laakiin sunnuhu dee mid isaga subuudkiisu uu qadci yahay iyo ku dani inuu yahay mutawaatirkii iyo axaadkii buu isugu jiraa marka xaggaa marka la eego sanad ahaan ama subuut ahaan qur'aankiibaa dee isagu ka xooga badan ah ee dee subuudkiisuba uu qadci yahay haddana maxaa dhacaysa in xadiis caddeeyo oo macnihii kitaabka macnihii qur'aanka kuba yimi oo ijmaal uu ku sugan yahay waxa fasiraya ee noo caddaynaya uu xadiidkii noqdo taasna waxay noo caddaynaysaa inaanu shardi ahayn mubayinku xagga subuut ahaan ama sanad ahaan inuu uga xoog badan yahay wixii la caddaynayey oo imaka kii la caddaynayay baaba dee kasii quwo badan ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah oo ilaahay wuxuu inoo sheegay ninkii hadduu haweenaydiisii furo dalqadii u dambaysay waayo laba dalqadood baa ka horreeya adalaaqu marataan iyobaa sii horreeyo tana waa tii ugu dambaysay ayee bal matalan uu lahaaba ee isaga u hadhsanayd hadduu furo inaanay xalaal u ahayn haweenaydii markay ciddo baxdo inuu dib dee mana soo ceshan karayo dibna uma guursan karayo ilaa ay nin kala guursato marka lafdiga haddaan eegno aayadda xataa tankixa nikaaxana aan ka dhigno xaqiiq ahaan inuu caqdiga yahay weeye oo marka aan laga dhigin nikaaxo inuu dee waa kolley laftii iska mushtaraka ee xaqiiqay inuu wadciga yahay caqdigana uu majaaz yahay oo markaan ka dhigno caqdiga inuu xaqiiqo ku yahay wadci haddii loo isticmaalana inuu majaaz yahay marka aayaddii waxaan ka faa'iidaysanay dee waa guur uun caqdi nin kale uu ku xidho iyo meher uu kuba xidho taas baa aayadda dalaaladeedu ay noqonaysay marka nikaaxan idhaahno waxa xaqiiqo oo uu ku yahay caqdiga haddii wadci loo isticmaalayana waa majaaz markaa markay taas tahay bayana waxaa caddeeyey sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu caddeeyey nikaaxa zawji thaani zawjkan labaad nikaaxiisani biannahu lwadu dee kolle caqdiga waa ka horreeye inaan caqdi keligii ku fillayn eh waxaa loo baahan yahay si ay haweenaydu ninkii hore xalaal ugu noqoto inuu ninkani la kulmo ay is arkaan ee bal uu u tago taas inay balma ayuu rasuulkii ilaahay caddeeyey wuxuu ku caddeeyeyna biqowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi haweenayda inoo soo socoto uu ku yidhi tan arrinkuna dee kolley wadciga kuma dhammaanayo oo ninkii ama dee ay kala tagaan oy ka cidda baxdo dabadeed bay arrinku noqonayaan biqowlihi qowlkiisii uu yidhi liimra'ati rifaacata alquradiyi ninkaa rifaaco la odhanayey ee reer bani qurayda haweenaydiisii uu ku yidhi waa iyada u timi ninkani markii hore uu qabi jiray nin dambaa guursaday ninkii dambe guursadayna dee iyadii baani malaa dee wixii ay markaas xaggii mucaasharadii jinsiga ahayd bay isagii adigu bal ay lahayd ay saluugtay oy lahayd wax saasoo uu isla hayaaba maba jirto rasuulka ilaahay hortiisana way kaba tidhi maray dee kuba ka dhigtay ama hudbadii maradiisa inuu wax intaa leegu waxay suba uu yahay bal markaasaa deete rasuulku gartay inay doonayso inay ninkeedii hore u laabanto markaa rifaacadani waa ninkeedii hore maha kii markaa qabay ee markaa meherku ugu xidhnaa ka cabdiraxmaan ibnu zabiir buu ahaa ee waa ninkii hore qabi jiray weeyaan oo arrinku waa dee zawjkeedii hore weeye waa bictibaari markaas dee makan xataa taduuqi macnaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay ma waxaad doonaysaa inaad ku laabanta rifaaca kuma noqon kartid xataa taduuqi inaad dhadhamiso cusaylatahu ninkan dee waa ladada jimaacii baa rasuulka ilaahay casal ama malab kaba cabiray dee casal waanayn qidca oo kale malaha iyadoo dee la ta'niisiye lafdigii casal oo imika la taskiiriyey bay noqon ama qidca ahaanba ha laba eego adigu ujeeddadu ilaa uu ninkan aw kula kulmo a iskulantaan oo ladadan dee jimaacu leeyahay aad dhadhamisaan oo kale kulankiinaas oo taasi ay dhacdo macnaa uu dhaco jimaac uu dhaco iyada taas caqdi keliya iyo meher keliya oo ninkii hore xalaal uguma noqonaysid bal markaa maxay noqotay dee dala qur-aanka ah in waxa weeyaan dee subuudkiisu uu qadciga yahay ee dee rutbadiisu ay ka sarraysay xadiidkii xadiidku waxyiba haba ahaadee ayaa maxaa inoo fasiray wixii looga jeeday oo inoo caddeeyey xadiidkan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxiixayn inooguba sugan een laguma tirin xataa axaadiida mutawaatirka inuu yahay ee bal xadiid axaadu noqonaya kaas baa waxa weeye dee cilmi baa lamarkaan eegno saxiixayn inuu kuba sugan yahay oo dee ummaddu ay qabuul kulaba kulantay xaggaa dee a'immadu haba yidhaaheen cilmi nadari buu kaba faa'iidaynayaa kaas baa fasiray oo caddeeyey oo waxay inoo caddaatay oo xadiidku inoo fasiray tankixada inaan looga jeedin mujarad alcaqdi ee caqdigu dee kolley waa hordhiciisiiye dee horta kulan meeshii inuu dhaco dabadeed ay hadday dee kala tagaan oy cidda baxdo markaa ninkii hore way u noqon kartaa wa qowlihi tacaala oo ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi waacidduu lahum ma stadactum min quwa waa nimankaa dee gaalada ah ee idinlaba dagaalamaya la dagaalamaysaan u diyaarsada ma stadactum wixii aa kartaan ee min quwatin ah awood iyo quwo wixii quwo ee aa karaysaan ee dee iyaga aydinkaga joogsanayaan ama dee iyagiiba aa ku cabsi gelinaysaan taa u diyaarsada waa kolba quwada markaa jirta weeye ee waktigaa socota bal haddaba aayaddii qur-aanka ahayd quwadan waxa looga jeedo dee khaasatanna waa halkaa markaa waktigii la joogay weeye wixii tafsiirkeedu ahaa ee wakti kastana waa isbedelaya bal cunwaankii ama lafdigii uu rasuulka ilaahay ka cabiray wakti kastaba waa lafdi soconayaba oo si un looba isticmaale quwadii waxa weeye ayaa rasuulkii ilaahay inoo fasiray halkan quwadan waxa looga jeedo bayanahu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu caddeeyey biqowlihi uu yidhi alaa ina alquwata alramyu waanu ku celceliyey xadiis muslim wariyey oo wuxuu idhi dee hooyaaya ama baraarhuga ina alquwata quwadan halkan loo jeedaa ama inteeda badani alramyu waxganitaankan wax la ganayo taasba weeye waktigaas markaan eegno waxyaalihii lagu dagaalamayey dee warmo laysku rideeyo waa lagu dagaalamayay oo dee seefo iyadana markaa laysku dhowaado ama laysu soo dhexgalo lagu dagaalamayaa jirto waxaa lagu dagaalamayeyna bal markaa sihaamtii iyo wixii xiraabtii iyo waxyaalihii kale iyaga dee markaas waxa weeyaan ama laganayey taasna waa lagu dagaalamayay rasuulka ilaahay markaa muxuu caddeeyey waa quwada inteeda badan ee marka la eego xagga waxyeelka ay cidda kaa soo horjeeda waxyeelaysiiyo inteeda badani waa ramyiga bal dee rasuulka ilaahay ramyu bisihaam ma odrhan wakti kastana imika waxaaban ognay dagaalkii waktigan in isuba rogay dee muwaajahadiiba ay yaraatayoo dee ama qaadifaad wax sama laga soo tuuraya ha noqoto ama maraakiib ay soo tuurayaan wixii waa ramyi uun waa qadfigaas dee waxyaalaha ama sawaarikhda ama wax kale la qadfinayo hawaha laga tuuro ama badha laga tuuro ama beriye quwadii wax burburinaysay ee dadka kale ee dee balmadkan dhinta weyn gaadhsiinaysay maantana waa ramyigii uun waktigaasna ramyigay ahaydoo ee seefta iyo waranka iyo cid kuu dhow unbay wax kaaga tarayeene amaa ramyigii sihaamtiiyo waxyaalahaasi cid durugsan ayaabay bal maalan gaadhayeen oo ruuxaan warankiisa iyo seeftiisuba aanay gaadhayn markaa quwada inteeda badan ayaa ramyiya rasuulka ilaahay baa markaa muxuu inoo caddeeyey min quwatin markaa waxaa lagu fasiraya quwadaasi ay tahay quwadaasi waa quwada ramyiga wayadullu waxaana caddaynaya oo libayaani lkitaab daliilu ah weeye libayaani lkitaabi bisunna kitaabka caddayntiisa sunno lagu caddeeyo macnaa waxa ina tusaya ee u daliila in qur'aankan dee ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiia inuu sunnuhu sharxayo fasirayo ay caddaynayso waxaaba u daliila ilaahay qowlkiisii yihi qowluhu tacaala waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ilaahay wuxuu uhi waxaanu kugu soo dejinay dikrigan waa qur'aankii maxaa loogu soo dejiyey waa litubayina linnaasi dadka si aad ugu caddayso maa nuzila ilayhim oo qur'aanka mujmalkiisa siaan aan hayno sunnihii baa fasiraysa oo waataan aragnayba xalayto bal markaa qur'aanku uu xadiid fasirayo in bal markaa taasoo waatuu xaqahu iyo maxasaadihii iyo umuurihii kaleba ee bal salaadii iyo soo xajkii iyo umuurahaasba zakadii iyo waxaa inoo fasiray iyadoo qur'aanka ay inoogu yimaadeen oo iijaabkoodu qur'aanka inoogu sugan yahay amarkood sunnihii unbaaba fasirtay oo inoo caddaysay kayfiyadii loo gudanayey iyo waktiga la gudanayo haddaan taasi jirin kumama inaan camal fali karneenba taas oo kale in bal markaa ijmaalkii qur'aanka isagaa fasir waana soo aragnay caamkiisii oo kaloo ay takhsiisinayso imika halkana bayaankiibaa inooguba sugan aayadduna waa kaa ilaahay yihi waxaanu kugu soo dejinnay qur'aanka sidaa dadka adigu waa qowlkiisi iyo ficilkiisi iyo dee sunnihiisii guud ahaan aada ugu caddayso ood ugu sharaxdo ugu fasirto wixii laguba soo dejiyey taasi waxay daliil u tahay qur'aanka sunnuhu inay bayaan u noqonayso kitaabkii bal markaa kaasi wuxuu ahaa an yakuuna aqwaa sanadan lama shardiyayo halkii uu yidhi aw dalaalatana oon jaanibun ku khaas yeelay waaba kanoo wuxuu yidhi wa bayaanu lmanduuqi bilmafhuumi manduuqi oo la caddeeyo mafhuum lagu caddeeya ka bayaani manduuqi qowlihi tacaala fii suurati nuur wazani manduuqii qowlkaa ilaahay ee suuratu nuur kuba sugan caddayntiisa lagu caddeeyey bimafhuumi lmuwaafaqati mafhuum mafhuum lmuwaafaqa laguba caddeeyey macnuhu waxa weeyaan ijmaalkiibaa maanta wuxuu kuba sugnaa ama wixii tafsiir iyo bayaan u baahnaa nudqigiiba ama manduuqiibuu kuba sugnaa maxaana caddayntan kaba qaadanay qowl inoo caddeeye ma jiro ficil inoo caddeeye ma jira waxa markaas aan kuba dee maalan inoo fasiray dee halkii horena waa halkan taksiiska kusoo marray imika de ina taksiiskuna waa bayaan eeg waxba tan iyo tii hore waa islaba miduna haddii qayd yimaadana qaydku waa idlaaqii buu caddaynaya wixii looga jeedo waa bayaan haddii takhsiis caamkii uu yimaadana takhsiisku waa bayaan oo halka naskigaba waaba inooguba iman doontaa ee maaha macnihii horeo la kor yeelayo wixii looga jeeday ayaa tan inoogu caddaynaysa haddii maalan in waxa weeyaan adigu bayaan buu noqonaya haddaba in waxaynu hore usoo marray azani marka la eego in oo lafdi iyo bal maalan caama ah oo saynu soo marray dee waa bal maalan imaka ashani cahdiye maaho waa ku kastoo zinaysta in dee bal maalan haddaanu muxsan ahayn toban boqolkaa ulood laguma dhufanayo oo markaa taasna cumuumkaas kii ladee maalan waxa weeyaan xorta ah iyo kii addoonkaaba uu soo gelayo waxaa khaas yeelay mafhuum aayad kale dee aan maalan mafhuumkeedii muwaafaqaa ayaa khaas yeeshay aayad kale oo iyadu zaaniyada khaas takhsiis iyadu kuba timi oo dee nudqi ku yimi ama manduuqun uu caddeeyey ayaa maanta mafhuumkeedii uu tan inoo caddaynaya marka haddii halkan bayaan la yidhi iyo halkii hore inu soo marray haddii taksiis la yidhaha taksiiska bayaano wax imika meesha iska hor imanaya ma aha waa macnihii hore inu soo marray oo taksiisku waa bayaan bal markaa maxaa yahay mafhuumkan muwaafaqa uu leeyahay aayaddii buu inoo caddaynaya bimafhuum almuwaafaqati fii qowlihi tacaala facalayhina nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab oo horta aayadda waxaa inoogu sugnaa azaniyatu wazani fajriduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda ilaahay wuxu uhi kii zaaniga ahaa waa kii ragga ahaa iyo tii zaaniyada ahayd mid kastaba boqol ulood kuba dhufta taas oo dee xaddii zinadoodaas ahayd bal markaa haddii dee uu muxsan yahayna waxa weeyaan walow aayad qur'aan oo halkan lafdigeedii un la nasakhay xukumkeedii uu joogaa ay jirto sunnihii rasuulkuna uu taa keenayo oo bal maalan macnaha dee camal uu aayaddaa kuba camal falaya iyo taasba ahayd waxa ay tahay takhsiis baa jiro waa ciddii aan iyagu guur soo marin taas bay khaas kuba tahay ee guur hore aan soo arag bal haddaba taasi markaa maxay markaynu takhsiiskaa eegno zaaniguna mid lab iyo mid mid xora iyo mid isagoo addoonaba waa shamlinayaa cumuumkiisu azaaniyana tii iyadu xorta ahayd iyo tii iyadu addoonta ahayd bana iyadana lafdigani dee zaaniya wasfigan kole hadduu ku sifoobo mid kastaa zaaniyay noqonaysaa taasna waxay keenaysay in kii xorta ahaa iyo kii addoonka ah ama labada dhinacba rag iyo dumarba boqolkii ulood lagu dhufto markaa dumarka gaar ahaan nas baa soo reebay oo takhsiis baa kuba yimi oo faidaa uxsibna facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab oo haddii dumarkaas iyagu waxa weeyaanba ee kuwa imaada ahaa iyaga korkooda waxa ah ay zinaystaan weeye dumarka xaraa'irta ah ama waxa weeye cadaabka korkooda ama xadda korkooda kala barhki marka xaggii dumarka iyada nas baa kuba yimi maxaa deeta ay noqotay waxaa iska jirta marka qiyaas la joogo oo kale waxyaalahan bal maalan awsaaf ama wasfi ay kaba cabiraan wasfi dardiya macnaha ujeeddadu wax xukumoo lagu xidhayo iyo meesha cillo ma noqonayo dee isagii wasfi dardiya weeyaanoo inna ta'siir ma laha raad ma laho wax keenaya cilanimo maaha waxaa awsaaftaa dardiga kaba mida ee halkan dukuuro iyo unuuso oo kale meelahoodii dee xorriyadan imika markay noqoto dukuuro iyo unuuso haddaba kol haddii addoontii ay noqotay in cadaab loo kala badhayo konton ulood lagu dhufanayo ee wax farqiya oo u dhaxeeya tii addoonta ahayd iyo kii addoonka ahaana ma jiro dukuuradan iyo unuusadani waa wasfi dardiyo aan keenin ta'hiir aan keenin cillana aan halka noqon marka markay taasi tahay waxay noqonaysaa iyadoo mafhuumka aan qaadanayno inaan waxa weeye bal qiyaasba marha lagaba cabiro mafhuumka aan qaadanayno muwaafaqo inuu la mid iyo wax farqiga udhexeeyaa jirin dee kii addoonka ahaana konton uloodun laguma dhufanayo haddaba bal mafhuumka halkaa inoogaba yimi ayaa azani inoo caddeeyo haddii markii hore dee daahirkiisu ahaa mid lab iyo mid maya waxa weyan xor iyo addoonba inuu xaddaa ay leedahay mafhuumkaas baa qaybtii looga jeeday halkan inoo fasiray oo ah waa dadka iyagu xorta ahunbuu arrinkaasi ku khaas yahay addoon hadduu arrinta uu ficilkan kuba kaco shaniica xukumkiisu waa ka duwan yahy intan weeye hadalka iyo ujeeddadu fa ina mafhuuma muwaafaqatihi lafdi ama aayaddan qur'aanka ah qowlkan ilaahay mafhuumka muwaafaqadiisu ana alcabda kalaamati fii dalik addoonku inuu addoonta laba mid yahay weeye ee waana ta aan soo marro inaan dukuura iyo unuusa aanu waxa weeyaan laguma kala farqiyo waxba wasfi dardiyo ta'hiir ma laha wax markaa farqigo u dhexeeya ma jiro halkan oo umuurahan ugu dhaxaynaya haddaba addoonkii waa kalaamati fii dalika wa yujradu khamsiina jaldatan konton olood baa lagu dhufan fabayana hada almafhuumu mafhuumka halkani wuxuu caddeeyey ana almuraada bizani zaniga waxaa looga jeedaa fii suurati nuur waa khusuusu lxuri ruuxa xorta ah gaar ahaantiisa marka maxay noqotay mafhuumo xagga dalaale ahaan uga hooseeya manduuqii ayaa manduuqii dalaale ahaan isaga uga horeeya ugaga xooga badnaa ayaa maanta caddeeyey oo tafsiirba ama bayaan u noqday laa yushtaradu fi lbayaani an yaclamahu an yaclamahu kulu insaanin bayaanka looma shardiyayo ruux kasta inuu ogaado oo dee waa teen xalaytaynu soo aragnay dee taakhiirulbayaan iyo wixii kuba tacalluqsanaa wixii bal maalan ijmaal kuba jiray haddaan waqtigii lagu camal farayay uu gaadhin aanu gaadhin waatan idhi waaba la dibdhigi karaa laakiin waqtigii laga doonaya dadku inay furiyaan ama waqtigiisa ee loo baahnaa camalfalkiisa hadduu gaadho waa in la caddeeyo caddayntuna waxay ka dhigan tahay ciddan laga doonayo ficilkan inay samayso dee inay og tahay ama waxan inay fuliso inay og tahay bayaankan dee si ay ugu camal fali karaan ee wixii u fulin karaan haddaba in arrinkaa aan sheegnan xalayba soo marray shardi ma aha dadku inay fardi fardi u ogaadaan waayo dee umuuro badan oo qur'aankii iyo sunnihii inoogu cadoo shareecadeennu ay noo caddaysay ayaa dadka in badani ay ka kaafilin ama ka jaahilin yihiinba markaa shardi kasta ruux kasta dee shardi ma aha inuu ruux kastaaba gaar ahaantiisa u ogaado ee kol haddii arrinkii la fasiray kol haddii la caddeeyey dee arrinkiina uu waadix yahay ruuxii isaga taasi ay ka qarsoontay lama odhanayo isaga markaas in dee waxaanima laazimayo lama odhanayo xukumku waa fulaya uun oo waa dee arrinta isaga u gaarkuunbay noqon tibu bal martalan cinwaankani inoo tilmaamayaayo looma shardiyayo bayaanka iyo waxaa ijmaalku uu kuba sugnaa tafsiirkiisa iyo caddayntiisa ruux kastaaba inuu ogaado laakiin kol haddii la caddeeyo dee arrintu kii aanay u muuqan kii aanay u caddaan isagaydaa taasi jirtaaye arrinkii waa fulaya dadkiina waa loo caddeeye weeye waqtigay u baahnaayna wixii loo fasir laysa min shardi lbayaani bayaanka shardigiisa ka mid maaha an yaclamahu inuu ogaado oo jamiicu lmukalafiina dadkan mukalafiinta ah dhammaantood almawjuudiina ee la jira ee jooga fii waqtihi waqtigaa uu dee uu yimi arrinkan bayaankani uu yimi bal yajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo bacduhum barhkood jaahilan bihi bayaankaba kuwa aan ogayn oo ka jaahila fa innahu yuqaalu waxaa la yidhaha buyina lahu hayra annahu lam yatabayan macnaa buyina lahu wixii waa loo caddeeyey waa loo sheego waa loo caddeeyey hayra laakina anahu isagu dee anahu shani ama lam yatabayan lahu dheh oo macnaa isagii laakiin wixii uma caddaan oo wixii loo caddeeye laakiin isagii baa wixii u caddaanba waayey wixii muu garan taasaabaa laba yidhaahaa marka waxa weeyaanuun dee dadkii kolley waa ciddan mukalafiintaee loola jeeday inay ogaadaan meeshii oo laga warhayaa waa iyada taas waynu soo marray markii ay weliba u baahdaan ee waktigii ku camalfali lahay inay fulin lahay in la gaadho laakiin shaksi kasta inuu ogaado dee taasi kol haddii la caddeeyo taasi shardi maaha markaa ruuxii isagu aan ogeyna bayaankii waa wax xukumkii waa xukum jiro un dee isagiina waa wax laazimaya uun oo xukumkii isagii ma oga e bal horta si kale ha loola mucaamaloodo si kale arrinkiisii bal ha loola bal matalan xukum kale haba yeesho meesha ma imanayso mihaalu daalika kaa mihaalkiisu waxa weeye ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bayana wuxuu caddeeyey ana cumuuma qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa cumuumkiisa uu yihi bal cumuumkiisu qowlkaa ilaahay ah yuusiikum allahu fii awlaadikum laa yatanaawalu cumuumkaasi inaanu shamlin ahayn oo ay ka baxayaan alambiyaau ambiyadii biqowlihi qowlkiisaanu kuma caddeeyey inaa macaashira alambiyaai laa nuuras annagu waxaan u jeedaan khaas yeelayaa dadka ambiyada eh nalama dhaxlo taas taasuu yidhi waa arrin xadiidkana waan soo marray aayaddana waan soo marray umurihii kuba sugnaana xaggii takhsiiskii baan kuba soo marray macnuhu waxa weeyaan yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mitla xadi lunhayeyn ee ciddan mukhaadabiinta ee lala hadlayo oo marka ay ambiyadna kaba mid noqonayaan ayaa marka la eego awlaadikum cumuumkeedani uu shamlinayaayo ay tahay ciddan mukhaadabiinta ahba wixii ay awlaade iyo de matalan awlaadoodu in dhaxalkooda uu sidan noqonayo xadiidkan baa saaray oo rasuulka waata aan leenahay taksiisku waa bayaan waxaa rasuulku inoo caddeeyey ambiyadu inaanay dadkaa kuba jirin oo iyaga awlaadoodu hadday dhintaan inaanay dhex lahayn taasuu caddeeyey rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh taksiiskuna waa bayaan marka wuxuu yihi falaa yaqdaxu ma dhaawacayo fii hada albayaani caddayntan rasuulka ilaahay caddeeyey ana faadimata faadima radia allahu canha lam taclam bihi inaanay ogaan oo faadima haddii aanay kaba warhelin oo xadiidkii bal maalan xadiidkan iyo wixii laba midka ahaa ee dee xadiidkii saxiixayn be waxa weeyaan ma tara laa nuurahu maa taraknaahu sadaqa oo kale iyo axaadiid uu rasuulku inoogu caddeeyey faadima haddii aan cilmigaasi gaadhin oonay kaba warhelin iyada taasi ma noqonaysa lama odhanayo bayaankii dee ma dhicin oo kol haddii ruuxuu ka jaahil yahay ama aanu kaba warhayn bayaankii ma xasilin lama odhanayo bayaanka waa xasilay dee dadna wuu kaba qarsoomi karaa haddaba falaa yaqdaxu fi hada albayaani ana faadimata radia allahu canha lam taclam bih oo wajahat ay timi oo ilaa abi bakrin abi bakr marka ay u timi tadlubu miiraaha minhu iyadoo dalbaysoo weydiisanaysa dhaxalkeedii minhu rasuulka ilaahay xaggiisa ugaba sugnaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abu bakarna markaa xadiidkaas ee rasuulka ilaahay yidhi laa nuuras ayuu uba sheegay iyadii markaa bayaankaasi waa ka qarsoonaa ee waxaanay bal maalan moodaysan ambiyadu inay dadka kale laba mid yihiin markaa xagga bayaanka inuu yimo dadkii loo caddeeyey arrinkaasi qadxi kuma keenayo bal bayaankii ijmaalkii iyo wixii raacaya bayaankiiyo umuurihiisii halkaasaan kaga baxaynaa waxaana halkan nooga bilaabmaya insha allahu tacaala oo dee bal maalan waa naskigii oo casharkan iyo kaka dambeeya bal aan arki doono biidn illahi tacaala annasku tacriifkiisu waa inoo dambeeyaaye wuxuu uhi tacriifu luqatan xagga luqada yudlaqu waxa lagu idlaaqaa naskiga bimacna alisaalati zuulin wax la zuuliyo naski waa la yidhaa wa minhu macnaha alisaalana waxyaalaha ku yimi waxaa kaba mid ah qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen nasakhat ishamsu dila bal markaa wa minhu nasakhat ishamsu dila man macnaha ah alizaala waxyaalaha ku yimi waxaa kaba mid a hadalkan ah cadceeddii waxay nasakhday waxay suulisay weeye oy meeshii ka kaxaysay oo halkii dee markii hore uu kuba sugnaa iyadii ay dee meesha cadceed intay noqotay ay meeshii dee degtayba adilla harhkii oo harhkii markii hore jiray cadceeddii markay qaabishay meeshii harhkii waa tegey cadceed bay meeshii noqotay marka harkii wax la zuuliyey oo dee meesha ka baxay buu noqday bal taasi ka mid ayaaba macnahan kaba mida nasakhat ishamsu dilla ay azaalatu way zuulisayoo waxallat way degtay maxallahu kollay nuskhadanaan hayo dee isku mid un bay nahaye faasila ii taala xallat iyo maxallahu dhexdooda dee faasilana meel qabata maaha ee waxa weeyaan faasilada waxay geli lahayd maxallahudii halkeedii ay geli lahayd dabadeed ayuunbay malaa ka soo taqadumtay halkii ama dee yar dabciga uune faasiladani ma jirto oo hadalka laakiin maxallahu dabadeed baa ah faasila inay dhacdo ay markaa waxa inay azaalatu way zuulisayo waxallat way degtay maxallahu meeshii hadhka uu kuba sugnaa ayaa cadceed noqotay marka muxuu macnahaas yahay waa zuulin wixii baa la tirtiroo la suuliyo waxaa kaloo kaba mida wa minhu halkii hore wa minhu nasakhat ishamsu dilla wa nasakhat halkaasay kuba cadfantahe waxaa kaloo kaba mida macnaha isaalada waxaa kuba yimi hadalkan ay yidhaahaan ee ah nasakhat iriixu dabayshii waxay nasakhday ay doorisay alahara raadkii ay azaalatu way suulsayo ujeeddadu meeshii raadku uu kuba sugnaa ama ahartu dabayl baa martay markii dabayshii martay wixii u tirtirmay meeshii raadba ma jiro ahar maba jiro marka maxay noqotay aharkii muxuu noqday wax la suuliyey cibaaradaa markaa nasakhat riixu lahar waa macnaha alizaala ee dee luqada uu yimaado naskigu u yimaado taasi waa macne wa idlaaqu waxaa lagu idlaaqaa aydane sida dee macnaha horeba loogu idlaaqayo naskiga waa annasku calaa maa yushbihu wax shabahaya annaqla guurin wax la guuriyo ama rarid wax deedna la naqliyo meeshiisii laga qaado oo meel kale la dhigo taasoo kale markaa zaaladaa hore inay harkii meeshiiba uu kaba baxay asarkii meeshaba uu kaba baxo taasi zaalay hayde tani waa wixii oo la naqliyo halkiisii inta laga qaado meel kale loo naqliyo taasoo kale macnahaasna waa loo isticmaalaayo luqada uu ku yimaadaa bal kooda laga dhiga xaqiiqaba macnaha bimacnaa ama naqligana waa loo isticmaal de adigu naqli ma aan idhaahno laakiin halkan dee iyada ama naqli wax shabahaya naqli maxdiya marka uu yahay sa dee tanaasuqa mawaariista oo kale dee waa intiqaal waxa weeya meeraas guurayuu meel kale uba guurayo dee ciddii hore markii ay meesha kaba baxday oo kale taasi waa naqli dee caadi ah weeye laakiin waxaan uga cabiray naqli wax u eg wax shabahaya waa tan uu inoo soo socdo inoo caddayn doono wixii bal markaas ujeeddadan waa si yar fasiir caddayn doonaan oo taquulu waxaad odhanaysaa adigoo markaa isaaladan ama ee naskigan macnihiisu uu yahay uu u eg yahay shabahayo uu ku dhow yahay naqli iyadoo dee taa aad markaa isticmaalayso nasakhtu lkitaaba kitaabkii ayaa naskhiyey ayaad odhan oo waa maxay ay naqaltu waxaan naqliyey oo meeshii dee halkan kalean ku qorayo u naqliyeyba shay-an shay yushbihu u eegoo shabahaya fii markaa waa waxaan dee naqliga dee markaa shaygan shabahaya u ama la midkaa wixii kitaabka kuba sugnaa fii maxallin aakhara meel kale ayaan dhigay bal adigu culimadan dee horta naskigu waa mawduuc aada iyo aada u muhim ah waa tan aan aragna qur-aankii dee inuu gelayo oo dee axaadiistii gelayo a'imaduna meelo kala duwan baa markaa naskigu lagaba hadlaa bal markan kutubtoodan ay u gaar yeeleenba aan iskaba dayno oo qolooyinkan dee qur'aanka bal matalan culuum lqur'aan qayb muhima oo kaba mida weeye oo kutubta culuum lqur'aan kaba hadasha mubaaxistiisa ayuu dee mabxath aada u weyn oo muhima kaba mid yahay walow dee ishkaalka meelaha jira uu yahay marka mabxath ahaan iyo naski ahaan iyo umuuraha loogaba hadlayo amhilo mooyaane marka qur'aankii dee bal la tirinayo tacdaad looguma samaynayo la tirinayo aayaadkii lalahaa waa mansuukh ama naasikhi oo kale taas iyada waxaa jirta tasayudaad badan oo dee waxa weeyaan culimada qaarna ay badsadeen oo dee aayaad suurad kastaba barhkood ama suurado naadira mooye ay geliyaan mansuukh inuu kuba sugan yahay kuwana naasikhu kuba sugan yahay markay taa tirinayaan waa kutubtooda naski ay kaba tirinayaan kutubta tafsiirkuna dee waa taasoo meeshii cafi soo arooray meeshii umuura meeshiiba adigu sabir ku soo arooriya waxyaalahaas oo dhan baaba ay nasakhaano umuurahooda qariibka waxaa kaba mida ayad ay dee ka cabiraan aayatu sayf oo kaleo suuratu towbada inay dhahaan boqol aayadood iyo in ka badan ayay nasakday taasna kolley waa aqwaal tasayudaad badani kuba sugan yahay laakiin malaha naska xaqiiqiya waxyaalaha la odhan kari lahaa dee qur-aanka sidaas ma aha aimada qaarkoodna umuuraha intay tatabuceen oo dee umuurahaasna tacaqub adag kuba sameeyeen sida abubakar ibnu carabi iyo sudi jalaaleenka dee koob iyo labaatan jirkiisiiba alifayo waa runoo dariiqa horuu maree laakiin kitaabkiisan itqaan oo kitaab muhima oo dee waqti dambe oo cumrigiisa ka mida uu dejiyey oo kale iyo nadmiga halkaa kuba leeyahay iyo waa dee aayaadka in la odhan karo waa daabitkan baa ku rumoobaya waa labaataneeye aayadood kama badiyaan ama koob iyo labaatan aayadoodoo nadmi suyuudina uu jiro bal markaa taasa waa laga hadlaa baan leeyahy kutubta nusuulkana waa tan oo dee uu ki yaraa baan arkaynaayo kuwooda waaweyn uu isaguna dee xayiis weyn uu qaato kutubta roonroon oo naskigan iyo bal markaa mabaaxistiisa oo kale waa tan oo kutubta mustalaxa iyaduna dee cunwaan gaara ama nooc gaara ayay kaba dhigaan oo taasna way ka hadlaan mid yareysiya mid badsadaba ee kutub gaar iyo waxyaalana way u dejiyeen horta waxaan leenahay waa dee ahmiye aad iyo aad u weyn ayuu leeyahayba imanka halkan haddaba markan dee cibaaradanna waa waxaan u jeedaa meelaha haddaba haddaad aragtaan barhkood baan ka cabirin cibaaradan uu inooga cabiray calaa maa yushbihu naqla kolley waana cibaaradii duufi oo kaliya ay kaba cabirayeen qolooyinkan markaa cowcobmudir ama ibnu najaar oo kale iyo ay kaba cabiro naqli kaba cabira ee waxaana jirta macnaha naqliga ama waxaan shabahaya iyo naqli caadiya labadabana naskigu waa u yimaadaa laakiin kan imika maalan mithaalkan ay usoo qaataan ba kan naqli buu u eg yahay u shabahayaaye naqli xaqiiqiya ma aha taasba wey ama tanaasuqa mawaris oo kale dee waxa weeyaan taas oo kale iyo waxay la arkaa dee naqli caadiyay noqonaysaa waayo waxbaa meel laga naqlinayayo dee miiraasoo meel kale ayaaba loo naqlinaya loo raraya bal marka wuxuu leeyahay haddaba maxaad odhan nasaktu lkitaaba ay naqaltu shay-an shay baan soo naqliyay yushbihu maa fiihi shabahaya aydanna meelahan tafsiir baa loo keenaa saa dee marka horeba aan soo aragnay waxaa jirta marka sidan oo kale damiir mutakalim ama damiir raaco oo kale idaaduna halkan way gashaayo tafsiir waa loo loola yimaadaa kutubta oo nasakhtu lkitaaba haddaan ay bedelkeedii idaa waan isticmaali karaa waayo idaadna tafsiiriya halkan noqota aydna waa tafsiiriya labaduba oo idaa naqalta shay-an yushbihu maa fiihi taas baan odhanaya laakiin farqiga u dhexeeya waxa weeye dee kutubta aad la kulmaysaana barhkood baa xarakadoodu taa ka duwan tahay oo dee kutubtan dhowdhowsa taysiir musalax iyo ay kuma soo noqnoqotay iyo waxyaalo waxaa farqiga u dhexeeya ay marka ay tahay hadalka hore damiirkii ku sugnaa damiir la mida ayaa ficilka dambe gelaya ujeeddadu kaa hore hadduu ahaa taquulu nasakhtu lkitaaba ay tahay waa ta'du damiir mutakalim bay ahayd tan tafsiirka ka dambaysa ayduna damiir mutakalim bay noqonoo naqaltu shay-an yushbihu maa fiih laakiin halkan ay beddelkeeda idaa hadday gasho iyada damiir ma noqonaysa mutakalima mid mukhaadab bay isu rogaysaa arrinkaa kalena waa haddii kale waxay dee noqon kartaa waxaan la arka luqadii aan waafaqsanayn oo maxaa la odhanaya taquulu nasakhtu lkitaaba laakiin hadalkaa goormaad odhanaysaa idaa naqalta shay-an yushbihu maa fiih oo waxaad odhanaysaa waa damiir mukhaadab ka kale waa damiir mutakalim kollay dee raggaa aada yar bayaamiya waxaa kaba mida ibnu hishaam kitaabkiisana aada uqayimkaa muqniga oo kale kollay abyaad taa ay ku nadmiyeen laba beydiyana waa soo naqliyaa suyudina kitaabkiisa naxwada alashbaah wanadaa'ir iyo dee amhaashood ayaa qaacidada ama daabidka sheega waa daabidka u dhexeeya ayda tafsiiriyada ah iyo idaada tafsiiriyada ah waana aragtaa kutub badan oo halkan oo kale idaa iyadoo ka dambaysa naqaltaadana xarakaysanaya xaraka khadaana weeye bal markaa taasi wax luqa kuwa tacalluqsane ay naqaltu shay yushbi markaa maxaa arrinku yahay oo maxay iminka ay arrinkani la leeyahay naqli maahee naqli buu shabahayaa markaa haddaad waraaqo soo qaadato ama dee waraaqo oo kitaabkan waxa ku qoran aada qorayso waa ta naskiga loo isticmaala nasakhtulkitaab ay noqonayso haddii dee markan wax la taswiiraya naski loo isticmaalana waa nooceeda uun wixii kitaabka ku sugnaa maad naqlin oo kitaabkii dee naqligu wuxuu noqon lahaa iyadoo markaad wixii qorto wixii hore uu tirtirmayo meesha ay banaanaanayso markaa naqlinintaa ma jirto sida iminka baashan haddaan halkan ka qaadoon halkan geeyo dee meeshii hore way ka madhan tahay kanna hadday arrintu tahay meeshii kama madhnee halkii wixii way ku qorayin laakiin maxaa naqliyey waxaan ku sugan wax u eg wax shabahayoo la mid ah oo dee wax suuradiisii leh ayaan qoray eh kii halkii unbuu ku sugan yahay tan baa ujeeddadu ay tahay wuxuu u eg yahay ama shabahayaa naqligii oo inay mansuuqii oo xaqiiqa ahaan loo naqliyey maaha oo bacda naski baaqi unbuu wixii yahaye laakiin maxaa la naqliyey waxaa dee isaga la midka ah ee isagu shabahaya ayaa la naqliyo meel kale lagu qorayoo kii la mid oo dee kii oo kale noqonaya markaas dabqal asli noqonaya taabaa ujeeddadan ay tahay naqli buu shabahayaa haddaba naskiguna bal markaa luqada macnahaasna waa u yimaadaa weli waa macnihii dee luqadan ku jirnaa waladii kii haddaba yuwaafiqu waafaqaya almacna alisilaaxiya macnaha istilaaxiga ee linaski u sugnaaday min macnayahi labadiisan macnaa lugawiyeyna xagga luqada loo nisbeeyey wal awalu ka hore weeye oo markaynu idhaahno isaalo u yimaadaa macno labaadna aan nidhi naqli wax shabahaya ama naqliba dhaho naqli wax shabahayuu u yimaadaa ka masalan macnahan istilaaxigee loo isticmaalo naskiga istilaaxaan loo isticmaalo waxaa munaasaba ay ka dhexayna macalaaqoo dee markaa waafaqaya macnaha isaalada waayo xukum horoo jira meeshii laga saaraya dee xukum kalea meeshii imanaya ama dee xukum la-aanni haba timaadee adigu kii waa teg la tirtiraya meeshii buu kaba baxaya marka macnaha isaalada ayaa macnahan istilaaxiga inoo waafaqaya idin nasku waaba kan tacriifkii idin nasku id cila annasku fi listilaaxi xagga istilaaxa waxa weeye rafcu lxukmi athaabiti bikhidaabin mutaqadimin bkhidaabin aakhara mutaraakhin canhu waa tacriifkii dee kolley tacriifyo kala duwanna waaba jiraan tacriifka isaga inoo sharxi aan laqbeeya un si sharxiisa aan u gaadhno waa rafculxukmi xukumka koryeelkiisa athaabiti xukumka athaabiti isagu sugnaa weeye xukumkaas bikhidaabin waa khidaabka waxaynu ku soo maray markaynu xukumka sharciga haynay inuu qowlkaba aan kuba soo fasirnay sidaa kalaamkii ilaahay subxaanahu watacaala dee hadalkii rasuulka oo dee isaguna shaaricba dee bal maalan markaan eegno mubaligiiba ah in waa laakiin khidaabka halkani dee qowlkii sax waa lafdigii qowl baa lagu fasira ujeedadu bal maalan aayad qur'aana xadiis ba haba noqoto nudqi oo kale aimada qaarkood halkan bikhidaab bedelkeeda bidaliil bay kuba bedelaan si bal ficilkiiyo waxyaalahaasna ay uga shamliso ama bidariiqin sharciyin si ay barhkood kaba cabiraan usuuliyinta khaasatan bikhidaabin khidaab mutaqadimin horeeyey waxa weeyaan ku sugnaa xukumkaasi maxaa lagu kor yeelaya bikhidaabin khidaab lagu kor yeelo aakhara kale oo mutaraakhin dambeeyey oo canhu khidaabka mutaqadimka ka dambeeyey wixii laga ixtiraasaya sharxiba waa kan wax dambe kama sharxiya waaba kan sharxu tacriif athaabitu oo dee haddaan iska goosta weeye o imaka athaabitu oo aan hadalkii hore ka xikaayooni lafdigan ama kelimadan athaabit wasfun lilxukmi xukumkan ka horreeyay sifadiisa tahay oo muxuu noqon xukumkii isagu sugnaa weeye wa bikhitaabin mutaqadiminna mutacalliqun bihaabiti buu ku tacalluqayaa waa san kusoo laqbeeyo rafcu lxukmi xukumka koryeelkiisa athaabiti xukumkaas isagu sugnaa bikhitaabin khitaab isagu ku sugnaaday weeyaan oo hore dee inoogu xasilo inoogu sugnaa khitaab mutaqadimin markaa athaabit buu ku tacalluqayaa wa bikhitaabin cibaaradan ama kelimadan ah bikhitaab athaaniyati khitaabtan labaad weeye dee daahirku malaha haddaan lafdiga eegna athaani buu ahaan lahay laakiin kelima ahaan baan isticmaal ama laftahaani isagu khitaabkan dambena ee ah bikhitaabin aakhiradan mutacalliqun wuxuu ku tacalluqayaa birafci halkii rafcu lxukmidii oo khitaabin mutaqadim athaabit buu ku tacalluqay bikhitaabin aakharna rafciga hore ayuu ku tacalluqayaa taas wadamiiru fii canhu ta ugu dambaysa wey damiirka canhu ku jiraana raajicun wuxuu u laabmayaa lithaabiti bikhitaabin mutaqadim xukumkaa dee isagu khitaab hore kuba sugnaa ayuu uba laabmayaayo dee xukumkan dambe ama khitaabka dambe waa wax ka dambeeyey bal uu inoosii wixii ixtiraazaad iyo quyuudani waxyaalaha dee laga ixtiraazaya ayuu dib inoogu sii wadaa sharaxii baa inoo socdaa marka wuxuu uhi rafcu lxukmi jinsun jinsi weeye oo cibaaradan ah rafci waa jinsi jinsiguna kaleya xaggan dee nimankan dee mandiq ama culamaa lmandiq kale waa cibaaraadkoodii oo marka la eego tacriifyadan ama usulha ku sugnaato ama xadiid ama musalax ama meele iyo fiqiye dee tacriifyadan iyo waxyaalaha ixtiraasoodka iyo habkan ay u dhigtaan waa habkaa dee bal maalan iyagaa waxaan tacriifyada iyo umuurahaas dabdiyo iyaga dariiqoodii weeye habkood weeye iyagaana jinsi iyo nooc iyo waxyaalahaas markay tanna isticmaala marka jinsigana waa dee adigu shay kulliyaho waxyaalo badan oo laakiin xaqiiqadoodu ay kala duwan tahay wada shamlinaya ama ku wada rumoobayay jinsi kaba cabiraan oo waxay dhahan inta badan wuxuu dhacaa maa huwa jawaabteed buu dhacaa maalan haddaan alxayawaan idhaahno waa jinsi bay odhanayaan waa shay kulliyahoo muxuu ku rumoobayaa dee waxyaalo badan oo insaankii dee xayawaankiibuu ka mid noqon oo bal bahaa-imteeni xayawaankii bay ka mid tahay oo wuxuushtii taasoo ugaadhii kale oo dee waxaas nafleyda oo dham markaan eegno insaankii xaqiiqo gaar uu leeyahay oo xayawaankii kale mid kastaaba xaqiiqo gaar uu leeyaho xaqaa'iqdoodu iyo waxa ay tahay way kala duwan yihin oo way iskhilaafsan yihiinba dee waxaana waa wax isagii iyagii wada shamlinayo kuba wada dhacaya marka isaga waxaa hoos yimaada annawc hadiyo goorna tacriifaadkan kutubta musalaxaad ku arkaya markay tacriif odhanaya kaasi waa jinsi oo kale bal maalan cibaaro kale ay kaba cabirayaan fasli oo kale iyo waxyaalo waana waxaa dee mandiquunba weeye marka noocii aan sii eegno oo bal maalan insaankaan ka dhigno insaanku waa nooc dee jinsiga xayawaan kaba mid ah isagii nooc bay kaba cabirayaan bal haddaba lafdigan rafculxukmi waa jinsi oo ujeeddadu naskigan aan hayno iyo wixii kale bal maalan isaala ay kuba sugnayd ama rafci ku sugnaa way inoo soo wada uu inoo shamlinaya kaasi oo uu ku wada dhacaya ku wada rumoobaya yacumu naska wagayrahu naskiga iyo kayrkii oo mima yakhruju bilquyuudi ataariyati lidalik waxyaalaha ku bixi doonaa quyuudan imaka lafdigan rafculxukmi raacaysee daba socota waxyaalaha ku baxaya ayuu marka hore rafculxukmi inoogu wada dhacaya fayakhruj markaa waxa baxaya minhu cibaaradan dee rafculxukmi aan yidhi waa jinsiba waxaa ka baxaya oo bal biqaydi athaabiti bikhitaabin mutaqadim qaydkaasa athaabit bikhitaabin mutaqadim waxa kuba baxaya oo dee kani ixtiraas uula yahay albaraa'atu alasliyatu baraa'adii asliga ahayd oo waxaan kolkol cadam xadii ay kaba cabiraan ma nafya baaba kaba cabiraan bara'atu dima baraa alasliya oo kale oo ujeeddadu waxa weeyaan waa inta badan waa daliil caqliga ayuun baabu noqdaaye baraa'ada asligu waatan baraa'atu dimana ay yidhaahaane dee inta aan xaggii sharciga wax waxna ilsaaminayaa aanu kaba iman waxinagu waajibinayaa maxaa ah meesha jira dimamteennu waxay beri ka tahayba wax dee iyaga shuqliya oo loo raaco oo la ilzaamiya maalan shaksi baan odhanaynaa dee waxa weeyaan imaka bara'atu dima haddaan eegna shaksigan dee waxa xaq khayrkii ku yeesho beri buu ka yoo taasa asala ilaa la helayo wixii taa bedelayay ee zuulinaya oo dee maalan haddaan labadii shaahiday yimaadaan ama umuuro kaloo bayino lagu tilmaamo oo keenaya in xaq isaga uu fuulo dee waxay markaa noqonaysaa limadiisi mashquulay xaqan kuba noqonaysaa laakiin intay aan intaasi jirin dee asalku muxuu yahay waana shay inaan waxba loo raacaa jirin oo limadiisi ay beri'a ka tahay intaan takaaliiftu imanna dee salaad inagu waajib ahayd iyo soom inagu waajib ahayd iyo waxaasi may jirinba intaan takaaliiftu iman haddaba in cibaaradana athaabitu bikhiaabin athaabiti bikhidaabin mutaqadim baraadaas iyadaa ku baxaysa oo waxa weeyaan salaaddii markii la waajibiyey waxa ka horreeyey ah inaan ruuxu dimadiisu ay beri ka tahay takliifkaa salaada ayaa kaba horreysay laakiin taasi khidaab ama dee sharciya kumay sugnaan oo dee nas sharcigii muu sugin ee waxaa daliilkaa caqligii meeshii inaan ruuxa dimadiisu ay beri tahay haddaan wax shuqlinayaa jirin unbaaba inoogu sugnaatay iijaabkan dambena waxbuu saaray wuxuu saaray baraa'adaasu meesha ka saaray haddaba bara'adii inay daliil sharciya may ahayne cibaaradan baa markaa ay kaga hadhaysaayo oo nastigii ay kaga baxaysaa ah athaabiti bikhidaabin mutaqadim fa ijaabu salaati salaada waajibinteed iyo wa zakaati zakada waajibintaankeed iyo wa soomi walxaj iyo wagayri dalika umuurihii kale laynaguba waajibeye waxa weeye ijaabkaasi rafcun koryeel weeye lilbaraa'ati alasliyati baraa'ada asliga ahayd oo ruuxa inaanu waxan dee wax saaran iyo wax ku waajibi aanu jirin markaa hore ayay meesha ka saarto wax waajiba ayaa korkiisa noqday oo fuulay oo umuurahaasa laakiin walaysa binaskhi naskhi maaha inay marka hore baraa'adaasi inoogumay sugnayn daliil sharciya daliil sharciya may ahayn ee waa arrinkaa dee ah shaygaa caqliga ah ayuunbaabu ahaa wayakhruju waxa baxaya oo minhu waa rafcu lxukmi dii aan idhi waa jinsi naskhiiyo kayrkiiba waa caam yeelayaa shamlinaya waxaa kaga baxaya biqaydi bikhidaabin aakhara khidaab labaad ama khidaab dambe aan nidho khidaab kale rafculxukmi xukumkii oo la kor yeelo biljunuuni waali iyo walmowti dhimasho oo macnuhu waxa weeyaan ruuxii dee markii hore caadiga ahaa ee caaqilka ahaa salaad baa lagu lahaa soom baa lagu lahaa dee haddii uu wixii kale ku waajibinayo asbaabteedii la helana zake iyo xaj iyo waabay imanayeenba laakiin marka waana xukum sharciya umuurahaasi xukum sharciyay kuba sugnaadeen oo iminka taasi weeye laakiin haddii uu waasho wax lagu leeyay ma jirto arrinkii waa kor noqday oo xukumkaa sharcigii waa kor noqday arrinkan miyaan ku magacaabaynaa naskhi miyaa la odhanaya naskhi lama odhanayo sababto dee waxaan kor yeelay maaha daliil dambe maaha ee maxalkii takliifkiibaa meesha wixii uu mukallaf ku noqon lahaa unbaa baxaye ee nas dambe oo yidhi hebel waxaa laguma laha ama waxaasi waajib kuma ah oni ma jire laakiin wixii uu mukallaf ku noqon lahaa unbaa meesha kaba baxay dhimashadna waa taas oo kale dee wixii inay markaa wax dambe oo saarani maba jirte bal markaa cibaaradan ah khidaab labaad waa daliil labaad oo meesha yimi oo caddaynaya xukumkan dambe sugayo kaa hore meesha kaba saaraya ayna arrinkan baa kuba baxaya wayakhruju waxaa baxaya biqaydi mutaraakhin canhu qaydkii ugu dambeeyey ah khidaab kaa hore ka dambeeyey taasna waxaa kuba baxaya maakii kaana aadee muttasilan mid la xidhiidhsan bilkhidaabi khidaabkii oo ujeeddadu khidaabkii horeaba caam ahaa wuxuu dee wixii uu isagu cibaaradani afraadee hoos imanaysoo dhanba wax wada gaadhayo xukumkaas isaga uu saaran yahay ama laga doonayo fulinteedabay ahayd intii bal matalan waxaa yimiba mukhasiskii mutasilka ahaa shardi baa raacay istisnaa raacday sifaa raacday dee markaa qayb markaa markii hore cumuumkaa hoos gelaysay baa shardigan ama istitaani xukumkii caamka kaba saaray kaasoo kale waa daliil isaguna hadda sharciya laakiin maxaa jira caamkii buu la socdoo mutasil buu ku ahaa ka iyada naskhi ma odhanayne bayaan baan odhanaynaa waa caddayn la caddeeyey wixii looga jeeday naskhi laguma magacaabayo meeshii waxaa jirta xukum sharciga meeshii ka baxay oo la kor yeelay daliil sharciya oo dee ku sugnaa daliil sharciya daliil sharcigana wuu saarayo waa istisaan iyo shardigan iyo waa daliil sharciya waa mukhasiskan mutasilka laakiin waa la socdo wuu la xidhiidhsanaya waa bayaane kaasna naskhi maaho cibaaradana mutaraakhin canhu baa meesha ka saaraysa faina dalika laa yusama naskan kaa naskhi laguma magacaabayo ee bayaan baa lagu magacaabaya bal haddaba markuu tacriifkii inoo sharxuu inoo bayaamiyey ayuu mithaal ina siinaya wuxu uhi wa ilayka waxaad qaadataa isma ficil weeya macnaa khud maala waa mithaal ama mde waa maal waa mithaalun naziidu bihi aan ku ziyaadinayno atacriifa tacriifka wuduuxan cadaana waa mithaal aanu tacriifkan imika aynu soo sharaxnay aan kusii caddaynayno oo wax tadbiiq u ahoo dee kaasi hadal unbuu ahaa nadari iyo cibaaraadkiie marka mithaal lalaba yimaado taas inoo caddaynaya oo waxaa macnuhuna aad ugu sii caddaado had iyo goor amhiladaba waxa loola yimaado ama mithaalka waxaaba kaba cabiraan waa juzi loolaba yimaado shay kulliya caddayntii iyo muujintii tadbiiq oo kale weeye wixii tadbiiq ahana hagaag baa suuradii ayaa ku caddaanaysa bal haddaba mathal tacriifkii inoo sii caddaynaya ama mithaal ayaadan dee ku soo socdee bal markaa dhagahaga u furo waayo dhegayso wahuwa kaasi waxa weeye ana alwaajiba waajibka fii awali lislaami islaamka bilowgiisa wixii waajibka ahaa waa musaabaratu lwaaxidi min almuslimiina mid muslimiinta ka midii adkaysiga u adkaysta ee uu jirib dhigo lilcasharati toban min alkufaari gaalada kaba mida fi lxarbi dagaalka marka la iskagaba hor yimaado taas baa waajib ku ahaa oo macnaa waxaa markii hore la waajibiyey ruuxii muslimka ahaa dadkan gaalada ah ee uu la dagaalamaya haddii aanay tobankii adigu dee isagii waaba mida ilaa toban ay yihiin waa casharata adcaafkiiba in markaa inaanu dee ka cararin ee uu la dagaalamo oo markaa carar uu ka cararu ka baqdaa dee isagii dembi bay kuba noqonaysay in zaxfigii ka cararuu noqonayay bal wixii ka badan ee dee markaas waabay hafinayaanoo dee awoodba uma laha wixii ka badnaa uu isku hortaago dee bal haalibane intaasaa waajibba ahayd uma nusikha waa la nasakhay dalika xukumkaa ah musaabarat lwaaxidi min almuslimiina lilcasharati min alkufaar maxaa lagu nasakhay biwujuubi musaabarati lwaaxidi ruuxa keli ah u sabirkiisa ama u adkaysigiisa dee uu adkaysta uu jilib dhigo uu hor joogsado waajibnimadka ay waajibtae min almuslimiina lilithayni laba min alkufaari bar tobankii waa laga daayay laba aduguo waa isaga bal maalan un wixii cadad dee isaga ku labalaabmaya un waa isagu hadduu hal yahay laba gaaladii ka mida haddii ay cidda hor joogta ay yihiin inaanu ka cararina u adkaysto u sabro u la dagaalamo taas waajibnimadkeed baa xukumkaa hore lagu nasakhay fa wujuubu musaabarati alwaaxidi alcashara markaa waajibnimadii ahayd mid inuu toban u adkaysta la dagaalankooda u sabraa waa xukmun wujuubkaasi xukm sabata sugnaaday bikhidaabin mutaqadimin khidaab hore ayuu kuma sugnaado ah huwa qowluhu tacaala in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn macnaana waxa weeyaan dee waana shay macno amar baa jiro dee waa in taas ha ka cararina weyo haddii laydinka helo labaatan sabra iyo dagaalka dhibtiisiiya waxaa u sabraya laba boqol way ka adkaan bal markaa waa khitaab sharciya isaguna oo macnaha wujuubkaa laga faa'iidaystay fa rufica hada alxukmu xukumkan ah musaabaradii midku uu toban u jilib dhigayay baa la kor yeelay maxaa lagu kor yeelay bikhidaabin isna nas iyo daliil aakhara kale oo muta'akhirin canhu aan mar la soo degin ee ka dambeeyey oo kaah intii dee camalfalkiisa uu suurtogalay dabadeed ayaabuu yimi wa huwa qowluhu tacaala al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan marka ilaahay muxuu yidhi fain yakun minkum miatun saabiratu yaqribu miatayn haddii laydinka helo oo dee ay idinka mid yihiin oo idinku sugan yihiin waa boqol sabraysa oo dagaalka dhibtiisii u sabraysa laba boqol way ka adkaan marka muxuu noqday kaasi daliil horuu ku sugnaaday kana waa daliil dambe waana xukum sharci oo la kor yeelay bal waa imika intaa tacriifkii un baan kuma jirnay jawaasu naskhi waa wuquucu tacriifku waa inoo caddaaday iyo umuurihiisiyo si fiicanna waabay u sharxeen mu'alifiintu naskhigu waa banaanidiisa uu banaan yahayo inuu dhacayba dee wuquucuna waxaaba la yidhaha waa dee wax daliil ka ugu weynee shaygani inuu jaa'is yahay kol haddii la helayo shareecadii lagaba helayo daliil kaloo la yidhaaho kaasaa ina tusaya jawaaskii maba aha wuquucan baaba ah wixii ina tusayey jawaaskiisa iyo wax jira inuu yahay annasku jaa-izun caqlan naskigu horta caqli ahaan dee wax manceeyaa ma jirto oo waxa weeyaan waa caqli ahaan shay bannaan weeye oo dee markaan eegno haddii wakti ilaahay wuxuu inoo jideeyo markaasna maslaxadeenu taa ay kuba xidhnayd oo mar dambe iyadoo maslaxadii ay isbedeshay oo bal xukumkaasoo laynaga bedelo wax kale laynoogu bedelo danteennu ay kuba sugan tahay haddii xukum labaad yimaado oo kii hore bedelaya arrinku mana aha wax ilaahay markii hore isaga ka qarsoonaa u muuqdayna maaho ilaahay wax kastaba waa ogyahay intaanu abuurin be waa inaga danteena iyo masaalixdeena de arrinku inuu taa noqdo wax caqligoo diidayaa ma jiro waa waaqicun sharcan sharci ahaanna waa dhacayo hadday shareecadeedna sharaa'icdii hore way nasakday kuwa horena waaba isnasnasakheen iyaguna oo iyaguna waa kuba sugnaa oo sharcanna wax dhacay weeye dee kol haddii dhicitaankiisii aan hayno oon aan arkayno daliil kaloo loo doondoono jawaaskiisana maba jirto wadaliilu dalika kaa daliilkiisu bal markaa in horta waxaana jirta un xaggan inkaaru naskh ama naskhiga inkaarkiisa axad muslimiinta ka midoo laga soo naqliyey ma jirto nin adigu la odhanayay adigu bal kunyadiisa abu muslim alasbihaani ama alasfihaani waayo bacdiyo fa'du waa magaalo keliya oo imakaba magacii wadata oo dee magaalo weynahoo dee la arko meelaha thaqaafada uguba sii badan waddanka eraanba ah taasoo waqtigii islaamkana dee magaalo sidaas ahayd oo aada u weynayd oo rag badanna ay kaba soo baxeen qorooyinka nisbadan leh laakiin fa iyo ba labada way yimaadaano waxay yidhaahaanba dee ba'dan luqada farisiga ayaa dee kolle markay tacriibinayaan ba ay ba ku tacriibiyaan kolle fa'da ayay kusoo tacriibiyaan waa ba'doodii oo bal markaa taas bay ahayd haddaba ninkaas ayaa waa nin hore horta oo qarnigii saddexaad ba raggiisii ahaa waana nin aqoon sare lahaa adibna ahaa kitaab tafsiir iyana umuura waa leeyahay laakiin waa nin muctazili ahay oo qolooyinkaa dee a'imadooda kaba mid aha kaas baa isagu inkiray naskhiga si guud buu uba inkiray de culimmadu waxay kuba radiyeenna dee ijmaacii kaba horreeyey iyo ijmaacan laguba ijmaacsan yahay shareecada islaamku inay sharaacida oo dhanba nasakhday ibnu samcani baa wuxuu yidhaahaa ninkaa qawaacdib cadilaba leh ayaa wuxuu leeyahay hadduu isagu abu muslim leeyahay wa naskhimo maba dhicin waa dee arrin wax cad oo jira ayuu diidayaayo dee arrin maaha lagu ti waa mukaabarown waa cinaad una wax kale maaha hadduu leeyahay maye naski kuma magacaabaya wax kalan ku magacaabaya siga isagoo taksiis kuma magacaabay oo kalena dee khilaafku laftii buu noqonaya bal ninkaasa adigu bal jira oo kutubtana kolkol munaaqashada qowlkiisa ay soo naqliyaan ee laakiin cid inkirtayba maba jirto kale wadaliil dalika qawluhu tacaala ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha mila ilaahay baa wuxuu aayaddan inoogu sheegaya wixii uu nasakhay aayad ah aw nunsihaa dee nunsikahaaba aan ku ilowsiine dee qalbigiisii lagaba kor yeelo haddii macnaha dee qiraa'adan ay tahay haddii nansahaa la yidhaahna aan dib dhigno dee iyaga nusulkeed ba aanu iman wax ka khayr badan oo idinkii dadkii ugaba khayr badan xaggii iyaga ama ugaba fudud uga ajri badan haddaanu kaba fududayn ayaan la iman doonaa ama wax lamid a markaase qur-aankii baa ilaahay sheegaya dee haddii wax uu nasakho wax kaloo kaba khayr badan ama lamida inuu beddelkiisia uu keenayo wa qowluhu tacaala yamxu llahu maa yashaau wayuhbitu wacindahu umu lkitaab taasna adilada naskhiga ayay kaba mid tahay wa qowluhu tacaala waidaa badelnaa aayatan makaana aayatin haddaan bedelno aayad aayad kale meesheed oo aayad bala naskho aayad kale meesheed ay timaado dee kuwii gaalada ahaa waxay odhanayaanba dee waa hadalladoodii dee kollay cinaadkuun uu keenayay bal umuurahaasi waxay u daliiliyeen qur-aankii naskhiga wuquuciisa wa qowluhu sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baaba naskiga waxyaalaha u daliilkaa kaba mid ah wuquuciisa fii ma saxa canhu wixii isaga kaba sugnaaday xadiidka asalkiisuna saxiixa muslim buu ku sugan yahay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruha waxaan ahaa mid idiin diiday xabaalaha inay ziyaarataan waa waqtigaa hore dee dhagxaan ay caabudaan ay ku dhowaayeen oo ah inay ziyaaradii sharciga laba iman waayaan taasoo dee bal maalan lagaba baqanayay waan idiin diidey imaka laakiin dee markii tawxiidka sugnaaday marka hagaagna qalbigoodii u galay ziyaarta fa inaha tudakiru alaakhira marka aakhira idin xusuusinaysaa oo dee waana ziyaarada sharciga waxaa loogama jeedo ruuxii inuu tagu ku cibro qaato oo dee isaguna halkaasu geli doonaaye saasuu noqon doonaaye taasi ay u keento aakhira inay xusuusiso oo dee bal maalan camalkii saalixa ay ku xambaarto tawbo ee dee wax kale maaha ruuxiina kolley ziyaaradan iyo ducadan iyo taasna dee isagii shafaaca bay uba noqon xadiidku kolley fa inaha tudakaru alaakhira isagoo dhan waa tirmidi laakiin markaan tacliilka ka goynay intaa hore fazuuruuha waa muslim baa saxiixiisa tacliilka ayaa markaan raacino ayaa tirmidi isagoo dhan buu wada leeyahy fadalla dalika kaasi wuxuu ina tusayaa nahyi horaa jiray haddana waa kan amar ka daba yimi waa naskhi kaasi wuxuu ina tusayaa calaa jawaasihi naskhiga banaanidiisa caqlan wa sharcan uu bannaan yahay id low kaana mumtanican hadduu waxaan mustaxiilaba uu yahay ama mumtanicon isagoo aan banaanaynba lam yaqac ma dhaceen de waana ta aan leenahay wuquucu waxa weeye oo akbar daliil liljawaazba laakinahu waqaca waa dhacay oo waa jiraa shareecadeennii buu kaba mid yahay linusuusi lmadkuurati nusuustan imika aan soo sheegnay wamaa fii macnaha waxa macnaheeda lao adigu intani waa shay jaa-isa hadalkaa abu muslim ay kaba soo naqliyaana dee waa hadal ama mukaabaro ah ama dee noqonaysa sida aan soo sheegnay khilaaf laftii noqon haddii ujeedo kale leeyahay dee waana inoo soo socotaaba amtilo kala duwan oo naskigu leeyahay allah subxana wa tacala aclam